dhacdadan oo ay aad ugu murugoodeen dadka ku dhaqan degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda miisaanka dhuxusha ayaa ka dhacday toddobaadkii lasoo dhaafay rag ka kooban saddex oo u muuqda kuwo qandaraas ka soo qaatay hay-adaha faafiya waxa looga yeero jandarka iyo dhaqanxumada ayaa waxay kufsadeen gabar yar oo saddex sano jir ah falka kufsiga ayaa ka dhacay meel u dhow guriga reerka waxaa arrintaas xaqiijiyey aabbaha dhalay gabadha oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin saddex sano degmada yakshiid we haya xaafadda miisaanka wallahi xaafa caafimaadkeeda hadda waa iska xanuunsada daawooyina soo kordhay waa maartaa daawooyinkaan sii haynaa kollay asbitaalkana ha lasoo ciyay deheen saddex jir waa saddex jir wax wax bilmulen waa lasoo qabtay waa xariyin saddexdooda xariyin gabadha yar ee la kufsaday ayaa hadda la daweynayaa mana aha dhacdadii ugu horreysay ee ka dhacda magaalada muqdisho kufsayada noocan ah ayaa waxaa qayb ka ah ciidamada dowladda federaalka waxaana kiisaska ugu caansan ka mid ah kufsigii ay askarta dowladda federaalka sanad ka hor ka geysteen degmada cabdilcasiis una geysteen wiil yar dastuurka dowladda federaalka u qoran dembi sidaas weyn uma arko falalka noocan ah qofkii ku dhacana muddo kooban ayaa la xihaa kadibna waa la sii daayaa taas ayaa ugu wacan inay soo laalaabato kufsiyada noocan ah